markana waxaynu soo gaadhnay xilligii maalin kasta oo arbaco ah aan idiinsoo gudbin jirnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal inkastoo xidhiirkii xididka ka dhaxayn jiray uu lahaa dabeecad gooni ah lana dhowri jiray haddana marmar bay dadka xidhidaa isqoomi jireen mid gar daranba kolkol baa intay arrintoodu shaacdo ay geedka garsoorka tegi jirtay maantaa kadibna isu rogi jirtay wuxuu dadweynuhu ku sheekaysto ciddii ay taasi qalloocla noqotona waxay xusuusin jireen mahmaahdii ahayd laba la arko carab iyo ilka ayaa isugu dhow iyana waa isqaniinaan qardoofooyinka xubnaha xididka dhex maraa waa kala heer waana kala culus yihiinoo kala foolxun yihiin taasna waxaa si wanaagsan u qeexay abwaankii soomaaliyeed ee yidhi nin iyo seedigiis wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddogii hadday gaadho saxariir rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday ujeeddada murtiduna waxay isugu biyershubanaysaa ha dhowaataa hase dheeraatee qoys ay sodohdu la colowday inuu burbur ka badbaadaa waa habeenkii xalay ahaa ee tegey isqoonsiga xididku wuxuu marmar gaari jiray in la isu gabyo oo ninka ay gabadhu u dhaxdo iyo reerkay iyadu ka dhalatay ay maanso isweydaarsadaan maansada ujeeddadaas lihina badanaa waa cabasho iyo is-eedaysi waana laba qaybood qaybta hore waa tan aan waxba la isu reeban oo wixii la isu ahaa inta la iska halmaamo uu gabyaagu afkiisa furto isaga oo aan cidnaba tixgelinayn tiro ahaanse taasi ma aha wax maansada soomaalida ku badan waxaana lagu doodi karaa inay tahay wax ku eg rag inta markii hore si wacan u xididay gadaalkii hoggaaminta bulshaweynta ku colloobay maanseyahanadii qaybtan dhinaca ka ahaa ayaan maaganahay wixii ay tiriyeen tuducyo ka mid ah in toddobaadada soo socda aan taxanahan idinku maqashiiyo haddaan eebbe ma aha odhan qaybta labaad ee maansada noocaasiina waa iyada oo aan sariigta laga tegin tixaha uu xididku ku wada hadlo midda caynkaana markay isu tirinayaanna waxay ka maagi jireen erey kasta oo lafajabis ah labada dhinacna colaad gundheer ka dhex abuuri kara sidaa darteed bay intay kari karaan waxay tixahaas ka ilaalin jireen afxumada iyo berri ka maalin wixii gabyaaga tiriyey bar madow ku noqon doona waa yeelka miyiga ku barbaaray siduu og yahay soomaalidu markay meel u sadcaalayso sahay ma qaadan jirin waxay isku hadlayn jireen dhulka ay sii mari doonaan reeraha deggan kuwaasoo uu dhaqanku dusha ka saarayay socotada ku soo hoyatay inay sooraan labada aqoolood ee ay la joogaanna ay si wacan u hayaan taasna waxaa gadaalkii ka abuurmay xeer idilo ku saabsan hiddaha martisoorka waxaa hiddahaas ku ceebaysnaa ninka lagu barto inuu ka seexdo oo martidu markay soo muuqato ka dhuunta ama si ay uga gudbaan inta xanuun beena isku rida naaraar culus igu dad afadiisa ku yidhaahda sokeeye iyo shisheeye kay ahaadaanba wuxuu dhaqanka soomaalidu fari jiray martida in loo kaco cad iyo caano gasiinkii kolba loo heli karo in loo huro laab iyo weji furan lagula sheekaysto waa berigiina si wanaagsan loo ambabixiyo ninkii aan sidaas yeelin muudal qaduuca bay u yaqiineen qoyskiisana kuma ay leexan jirin guud ahaan iyada oo dhaqanku uu sidaas ahaa ayay ugu sii darayd martidu markay xididna noqoto oo haweenayda qoys kale iyo iyagu ay xigto dhow yihiin markaas oo kalena waa ninka qaba marka kashkash iyo isxilqaan siyaada ah laga rabo waa marka ay tahay isku mar inuu ninkaasi iska rido xilka martinimada iyo midka xididtinimada ka saaran labadaba haddiise ay sidaas noqon weydo oo martida xididkana ahi ay saluugto sida loo martigeliyey si hufan bay uga gelgelan jireen kolkolna cid gabay taqaanay haddii ay ku jirto waxbaa laga odhan jiray kaftan baa loo ekaysiiye berigii ay dhacday sheekadan aan kollow idinku jalbeebin doono waxaa la deganaa geyi barwaaqo ah oo gu'ya dayr samaaday intay isu raaceen ay weelashii la haystay caanihii ka bateen waa xilliga caanadiidka ee intay ka badbataan ay dadku nacaan oo caanaha iyo dhiiraha ay ku jiraanba isha iyo afkaba laga duwo waa markii calaliska loo jaftoomo ee ruux waliba uu jeclaado hilib ama badar inuu cuno sidaasna uu caanaha kaga nasto iyada oo xilliga sidaasa lagu jiro ayaa niman socotaa wuxuu gabalku ugu dhacay qoys ay xidid ahaayeenoo haweenayda lagu qabo ay isxigeen si wanaagsan buu ninkii reerka lahaa ugu kashkashleeyey fiidkii markay xoolihii u soo guryo galeenna wuxuu hareeraha ka dhigay aagaamo caana ah iyo haruugaaladii ay kaga durduuran lahaayeen showseedigood ma dhaagine martidiisu wax caana ka badan bay reerka ka filaayeen waxay ka filanayeen inuu u loogi doono oo inta wanshilis loo qaro caanaha ka sokow ay habeenkaas bari iyo baruurba ka haagi doonaan taasi ma dhicin dabadeedna sidii rag laga seexday iyaga oo u hundhuraya ayay dhinaca dhulka dhigeen waagu kolkuu u bariyey oo ay anbabaxayeen ayaa haweenayda reer kale mid ay ilmo adeer labaad ahaayeen ninkii u seediga ahaa laba meelis oo gabaya ku tuuray laba meelis oo uu kaga cabanayo xalay caanihii keligood lagu sooray iyo hilib la-aantii ay ku seexdeen wuxuu yidhi xididkaa wan baa loo qalaa laga waraabshaaye haddaad ciir la soo wantideen wacdayeelkiin markaas buu ninkii loo martida ahaa ee seedigana loo ahaa isla goobtii ku jawaabay labadii meelis ee lagu yidhina ka celiyey laba uu eedii isaga reebay bulshadii waagaasi sidii ay ka markhaati furtay wuxuu yidhi caanaha wanaag lehe haddaan idin waraabsiiyey asaad hilib u weer xidhan tihiin wacdayeelkiin sida kuwaas hore niman iyaguna socoto ah ayaa ku soo hoyday reer ay xidid ahaayeen hiddaha martigelintu siduu qabayna wax fiican looma aqoon hal caana maal ka badan in martidu ay reerka dul joogto waatuu gabyaagu odhan jiray marti xiiseheed waa habeen reerka loo xulo eh sida xuunsho inay yuururtaa waa xil iyo ceeb hase ahaatee qoladani intay taa iska halmaameen ayaa golihii dhowr casho ka hor loo wanaajiyey intay mindhaa macaansadeen isaga nagaadeen goor haddaba ay reerkii naftu qabatay ayay isweydiiyeen war maxaynu ka yeellaa nimankan meesha inoo dhacdiida mid baa yidhi aynu gabadhooda u sheegno iyadu hala hadashee mid kalea yidhi aynu u gabayno labadaas talaba markii ceeb loo arkay ayaa raggii soo jeediyey lagu diiday ugu dambaystiina gabyaa malaha barye cadan joogi jiray xoogaa carabi ahna ka soo bowsaday ayaa yidhi tan oo kale gabay la-aan dhici maysee aniga ii daaye aniga ayaa u tirinaya tix aynu ku ciilbaxno isla markaasna aan xaal inagu raacin waxaan isugu barxayaa af soomaaliya iyo af carbeed aysan garan kari doonin oo maxaad ku odhan ayay weydiiyeen markaas buu yidhi waxaan ku odhan dadka kale mar buu yacrifaa ya'kulkii maraye iyaguna halkay iyo arqudaan kama yaquumaane alladii yastaxyii maafish oo maba yasiiraan nebigu dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku kale hadduu eebba idmo